bismillaahi raxmaani raxiim habeen wacno wanaagsan dhegeystayaal dalkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xagga war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawar war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaa dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacano wanaagsan waa habeenimo arbaca ay sii baaxiso khamiisna soo gelaysa taariikhda ku beegan tahay kow iyo soddonka julaay laba kun afar iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona muqdisho sannado kadib maanta waxaa si rasmi ah looga furay masjid markii hore ahaan jiray goob lagu daawado filimada shaleemo weynna ay ku taalay degmada kaaraan ee gobolka banaadir culimmada soomaaliyeed ayaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa masjidkaasi qaybtiisa ka qaatay daafurka salaadii ugu horeysay ee masjidkaasi ayaa lagu dukaday shaleema liibaan oo caan ka ahayd magaalada muqdisho ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa maalintii labaad waxaa galay shirka maalintii saddexaad waxaa galay shirka culimmada soomaaliyeed ee ka socda magaalada muqdisho muhiimadda ugu weyn ee shirkan maalintiisii saddexaad looga hadlay doodo la qabtay ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii eebbaweyne laga helo qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dunida muslimka oo weli la murugeysan dilkii lagu geystay gudaha dalka iiraan ismaaciil haniya barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegeysan doontaan howlgallada dalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda iyo qorshaha la filayo ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa tabaniyo diyaarin waa anigoo juula shaakir cabdiwahab abduqaadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayou dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
shalay maliibaan oo caan ka ahayd magaalada muqdisho kaar ahaan degmada kaaraan ee gobolka banaadir sannado badanna laga daawan jiray aflaanta hindiga noocyadooda kala duwan ciyaaro halkaasina ahayd goob ay ku kulmaan dadka kuwooda ugu liita filimada iyo goobahaasi laga daawan jiray goobtii ay ku aali jirtay waxaa loo bedelay masjid madaraso ku dhex taal diintana lagu faafiyo masjidkan wuxuu ka kooban yahay dhismo laba dabaq ah qayb dumarka ayuu sidoo kale leeyahay waxaa ku jira internet loogu talagalay in culimmadu ay wax ku akhristaan ama wax ay ka baartaan kaamira c c t v ayaa ku xiran oo dhaqdhaqaaqa masjidka lagala soconayo waxaa sidoo kale masjidka sidoo kale ku jira laba koronto iyo soolar shacabka ku nool degmada kaaraan si weyn ayay usoo dhaweeyeen xafladda daafurka waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xasan jimcaale madaale culimo kale oo soomaaliyeed ayaa dhankooda qaybta ka qaatay halkaasi maanta oo daafurka masjidka joogay ugu horeyn waxaa hadal qaadan doona gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale oo sheegay goobihii fisqiga dhibaatooyinka filimada lagu daawan jiray in hadda loo bedelayo shalay loo bedelayo een, masaajido iyo goobo cibaado wuxuu tusaale usoo qaatay goob ku taala ama meel maq- ahaan jirtay hoteel ku yaala xeebta liido ee muqdisho ee hadda loo bedelayo goob lagu cibaadaysto waxaa sidoo kale hadli doona culimo soomaaliyeed oo ka mid yahay sheeh cali dheere sheeh abuukar xasan maalin iyo culimaa udiin kale oo daafurka masjidka ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka ayaa isu kormar doona
waxaa maanta farxad noo ah inaan ka soo qayb galno oo aan u fadhino halkan iftitaaxa ama furitaanka masjidka xaaji axmed aljaamac runtii waxaa halkaani sharaf noo ah maanta qabanqoobinkii soomaaliyeed ee caalamiintii ahaa iyo mas-uuliyiintii ugu horeeyay walaalkay gudumiye mugaab iyo daliilka saaxiibshada muddeyga cali oodeyga shabaab suuyi shacabdeereyo shabaabakar iyo reerbaas dhammaantood oo la kala gaarin wax la kala gaarin laha laga qabteen ayaa halkan joogo una joogo iftitaaxa masaajidkan marka masaajidkani runtii qaabka loo dhisay iyo hareerihiisa waxay ku tusaysaa ilaahay ha barakeeya xaaji cabdi inuu runtii xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi man bana masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofkii masjid dhisa ilaahay wuxuu uga dhisaa daadatan ayuu gurigu galisahaadaya marka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu gurigiisa guri jannaad uga dhigo jannadana uga dhiso sida xadiidka uu sheegay dadku xoola waa leeyihiin ilaahayna xoola dhib badan u siiya waa jirtaa laakiin meelaha loogu talagalo munaasabka ah ayaa la wadahelin haddana aabihiisa ugu waqfay alxaaji axmed ayuu haddana u waqfay marka waxaan leenahay baaraka allahu lakum allah barakeeyo xoolihiisana allah u barakeeyaan leenahay maxaa yeelay dadku adduunyadu bay ka fikiraan xadiidkii rasuulkana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa maata ibni aadam inqadaca camalahu ilaa min talaat ibni aadamku hadduu dhinto camalkiisa waa go'a ilaa saddex mooyaane sadaqa jaariya oo cilmi yuntafacu bihi iyo waladki saalixa ah yadcuu lahu sheekh cabdi marka wuxuu isku qaatay intaba waa isku qaatay maxaa yeelay sadaqa jaariya waayo waa soconayaa welad saalixa waayo aabihiisa u waqfay asaa loogu ducaynayaa cilmiga waa kubar waa meesha cilmiga lagu akrinaayo waayo intaba marka waxaa weeyaan sheekh cabdi asaa isku qaatay allah barakeeya ayaan leenahay maxaa yeelay garashadu dadku masaalixda caamka ah midda kale waxaa la dhisay guri nin leeyaha ma aanay waa baytullah guriga ilaahay ayuu dhisay marka taasa sidaas ayaan leenahay ilaahay ha kaa jirsiiyo ee waa run waayo sida gudoomiye mugaabku ka dhawaajinaayey meeshan shareemay ahaan jirta shareema liibaana la dhihi jiray masaajid yaraana kasoo horjeedi jiro laamiga dhinaca kale uga aali jiray makiinad gulakeedkana waa ku dheganaan jirtay aada loo kala aqaanaa marka nin odayaa lahaa jiro dhaqiinay maantana waa baytullah shalana shaleemay aheeday marka waa alxamdulilaah waxaan soo xasuustay maalmo dhoweed habeenno dhoweed guryihii liida aan kula dagaalamaynay ee anshaxumada aan kula dagaalannay ee fisiga iyo foolxumada iyo fujuurka lagu samaynaayay liida maanta masaajidaa laga dhiso haaya marka waxaa waaye shalay iyo maanta farqiga u dhexeeya ku tusaysaa marka dadku waa socdaa khayrkaa la wadaaday ilaahay waxaan ka baraynaa inuu ilaahay dariiqa toosana waafajiyo mushxiga iyo qoolxumada iyo iyo dhaqanxumadana ilaahay uu naga badbaadiyo ubadkayna uu ka badbaadiyo ma raba inaan ku dheeraado kelmadda xurmadinaada halkay joogto aniga waxaan wimiday oon howshaynkuga soo tegey inaan idhaahdo aan ka qayb gala jaamicaan alxaaji axmed aljaamici furitaankiisa inaan ka qayb galaan u imiday waana noo furan yahay waa xarig jaran yahay waxaan xarig jari jirnay meelo kale aan xarig jari jirnay iyo jidad iyo iyo degmooyin iyo adduunyo kale laakiin maanta masaajid ayay noo joogtaa marka alxamdulilaahi allah nugu badiyo aan leenahay be- beydka dadka dhiso iyo beydka buyuuta ilaahay waa mahadsantihiin wa- nooc walba leh mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ganacsatada talaamiidda saxaafadda intii soo xaadirta oo dhan waa salaaman yihiin Eh, furitaankii waxaa ku dhawaaqay duqa magaalada Eh, ha ahaatee haddana wasaaraddu awqaafta iyo arrimaha diinta way leedahay inay ku dhawaaqdo lafteeda waxaan rabaa markaa maadaama duqa magaalada ku dhawaaqay furitaanka wax mushkila ma aha waa maamulkii gobolka Eh, waxaan rabnaa marka inaan wixii dardaarana iyo wixii laga gaari karo aan isu sheegno marka ugu horraysa meeshu waa markasulcibaada waa masjidulcibaada masjidulcibaada maraakista la xurmeeyo ama meelaha la xurmeeyo iyo ka mid yahay masaajidda waxaa ugu weyna badan masjidka masjidulxaraam halkii salaad oo lagu dukado waa boqol kun oo salaadood masjidka nabiga waa kun salaadood baytulmaqdis waa shan boqol masaajidyo kale oo fallaacin leh ayaa jira oo caalamka ku faafsan Eh, waxaan rabaa marka maadaama uu masjid yahay in la qadiriyo culimmada ka shaqaynaysa tafsiir baa ugu akrinaa xadiis baa ugu akrinaa luga carabiyaa ugu akrinaa fiqhi baa ugu akrinaa waxaan rabnaa kaliya in la soo diiwaan geliyo culummada akrinaysa iyo maamulka inay ka diiwaan gashan yihiin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta sababta maxay tahay waxaa hadda socota tirakoob dugsiyada qur'aanka la tirakoobayo waxaa kale oo la tirakoobaa masaajidyaha gobolka banaadir ayagana waa la tirakoobayaa masaajidyaha waxay u qaybsamaan marka qayb leh awqaaf guryo awqaafa iyo guryo aan qayb awqaafa lahayn qayb dadkii dhisay ay gacanta ku haayaan iyo qayb dadkii dhisay ayna gacanta ku hayn marka waxaa jirta haddii qaybta ciddii dhista ay gacanta ku haysto masaajidka buuqiisa iyo dhibaatadiisa waa yaraanay haddii dadkii dhisay dad aan ahayn lagu wareejiyo masaajidka buuqow keenaa dad badan baa howlahaas dhibaato ka soo gaartay oo masaajidya dhisay masaajidya badan baa laysku hahaystaa taasna ay u sabab tahay dadka dhisay oo gacanta ku hay waa ku mahadsan yahay xaaji cabdi inuu isaga gacanta ku haayo inuu awqaaftiisa uu sameeyey inuu culimmadiisu ay culimmadii masaajidka ay tahay oo diriska la eheeday ay tahay oo sheekh cabdulaahi macali cabdulaahi madoobe uu ka mid yahay oo ama uu yahayba waa ku mahad celinaynaa waana ku mahadsan yihiin masaajidkan waxaa jiri jirtay meeshaan waxaa la odhan jiray muxuu ahaa shaleema liibaan haddii xaafadaha la soo aadayo bilka laga soo baxayo qofta waxaa la odhan jiray shaleema liibaan kaaraan miyaad joogtaa shaleema liibaan igey ama shaleema liibaan intay ka degan tahay hadda masjid iljaamic macalin axmed ayaa u noqday masjidkii nabiga calayh salaatu wasalaam markii horeba qubuur oo gaaladu ay leedahay ayaa meesha ku dhiilay markaasuu yihi nabiga calayh salaatu wasalaam cilmihii lahaayeen ilmo agoomana igula gorgorootama thamankiisa waa idinsiinaa qubuuraha lafahoodaan iska bixinayaa dhulka idinkaa leh markaasay yidhi kaama rabno waxba kaama rabno rasuulka ilaahayno qubuurihii waxaa la bixiyey marka lafihii gaalada ayaa laaa la bixiyey masjidkii waa la dhisay ha la dhisay haddana waxaa laga reer dhisay masjid kaloo la yidhaha masjidu diraar aa laga reer dhisay cosana buuqiisa ayaanu socday markii dambe waa la dumiyey waana la baabi'iyey waa la gubay marka waxaan ognahay masaajidyo kale oo masjidu diraar camala inay xaafadda ka jiraan dadkaas waxaan leenahay ha ku soo tixmaano masaajidkan ha ku tukadaano duruustana ha ka qaataano cilmigana ha ka qaataano hana la socdaano ayaan leenahay masaajidkana qaybta awqaafta iyo arrimaha diinta ha laga diiwaan geliyo inkastoo dadkiisa lagu kalsan yahay haddana waxaa jirta tirakoob masaajidyaha ku socota ayaa jirta tixgelin masaajidyaha qaarkood la siinaayana way jiraan oo wasaaradda ha ahaato ama dawladda ha ahaatee ayaa jirta marka intaasna waa kororsiimo aan maamulka iyo culummada masaajidka aan ku kororsiiyahayo inta wax baranaysa oo doonaysa inay wax barato sheekh cabdullaahi isagoo masaajidkanoo kala haysan oo masaajida yaryara haysta ayaa inta wax laga bartay ayaa duur qibadaha ama meelo kale lagu akhriyow haayaa hadda meel sadhig u noqota oo asaga loogu imaan karo oo lagu yaqaano oo hawsha uu ka fulihaayo ayuu hadda joogaa waa ku mahadsan yahay macalli cabdina macallin cabdi ama cabdi macallin oo bedelay magacii wuxuu ahay saleema liibaan ee masjidka jaamac u bedelay asagana waa ku bahasan yahay laakiin waxaa jirta hadda ilal aadan baabuurta qaarkeed inay bootayaalka qaarkood inay saleema liibaanaan aqaanaa ay ku leeyihiin marka waxay baran doonaan masjidka magaciisay baran doonaan inuu codkiisay maqli doonaan akhriskiisay ogaan doonaan waa ku mahadsan yahay cabdi macallin oo masaajidkaan maalgeliyey habeeyey ku waqfay aabbihii waxay ka mid tahay aabbaha in loo waqaf loo sameeyo loo duceeyo waxyaabihii nabiga uu sheegay saddexdii shay oo muhimka ahayd ayuu ka mid yahay oo nabigu uu sheegay waa ku mahadsantihiin in sha allaahu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها الحمد لله رب العالمين إله رب العالمين سبحانه وتعالى يرفع أحفاد diinka iyo jismigu weyn oo caafimaad qabo halkan inuu ku kufiyey waxaa kaloo ku mahad celinaynaa xaaji cabdi oo runtii ilaahay uu waafajiyey meel lagu cawayn jiray ee munkar lagu samayn jiray ee shareemo ahaan jiray inuu u bedelay beyt min buyuuti raxmaan guri ilaahay guryihiisa ka mid ah masjid masaajidda ilaahay lagu caabudayo ilaa qiyaami saaca ka mid ah inuu ku bedelay goobtii shareemada iyo munkarka marka xaajigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiisa iyo diinkiisa iyo deeqiisaba ilaahay ha u barakeeyo rumahaantii masjidka ahmiyadda uu iska leeyahay waxaanu ognahay masaajidda dunidan hadda aanu ku noolnahay waxaa ugu waaweyn saddex masjid masjidka masjidulxaraam ee kacbada هي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هي المسجد الأقصى مكة الله أسره saddexdaa masaajid ayaa adduunka ugu waaweyn saddexdoodana waxaa dhisay ambiyadii iyo rusushii ilaahay ayaa dhisay halkaas ayaad waxaad ka ogaan binaa'u lmasaajid waa wadiifatu alambiyaa waarusul masaajid in loo fudmeeyo loo adeego bulshada dhexdeeda masaajid laga dhiso waa dowrkii iyo wadiifadii ambiyadu ay samayn jireen walidaalika masaajidka ambiyadu ku iskalayahay walaalayaal masjidku waa masnacu alakhyaar waalculamaa'i alrabbaaniyiin masaajidka waa meesha bulshada laga tarbiyeeyo waa meesha dacwada iyo diinka laga faafiyo waa meesha cabra taariikh ay ka soo bixi jireen dadka bulshada hoggaamiya ee culamaauldiinka ah ee akhyaarka ah ee qaadatul-umam ah meesha ay ka soo bixi jireen waa masaajidka dad lagu soo dhisay lagu soo tarbiyeeyey xaggay ka soo baxeen sayidina abubakar iyo cumar cuhmaan iyo cali waxay ka soo baxeen masaajidda waa dadkii ummaddan maanta islaamka ah sharafkooda ku soo hooyey bilaadii kufriga iyo waddamadii gaalada xureeyey ee masaajid ku beddelay kaniisadihii dadkaasi waxay ka soo baxeen masaajiddaa lagu tarbiyeeyey masjidka ayaa lagu tarbiyeeyey maxamed binfaatix waan ognahay istanbuul dhulkan turkiga inuu xureeyey oo u furay meesha lagu tarbiyeeyey ee shuclada imaanka iyo nuurka uu ka soo qaatay iyo himada masaajidday ahayd marka masaajiddu waa masnacu alakhyaar waalculamaa masaajidkani markaa xaaji cabdi khayr badan allaha siiyo ilaahay iyo waalidka uu baaraktaha subxaanahu watacaala waalidkiisu ugu waqfay xaajigu ilaahay kulli jannatu firdows allaha uu bedelo run ahaantii xaajigu haddana waxyaalaha masaajidka qiimaha uu sii yeelaya waxaa ka mid ah shaykhana alfaadil sheekh cabdullaahi madoobe oo haddana masjidkii loo dhiibay waa sharaf gaara waa qiimo gaara waxaa la ogsoon yahay runtii dowrka macallin cabdullaahi uu ku leeyahay fidinta diinta islaamka iyo furuubta diinta oo dhan bulshada uu ku nooleeyey oo uu ku fidiyey ee masaajidkan haddana hoggaanka uu hayo macallin waa sharaf weyn haddana looma dhiibin shaksi shalay iyo daraad loo aqriyey oo diinta maaragta ah yacni iyo funuunta islaamkaba baaca aan ku lahayn ee laga yaabo inuu la kufo masaajid ama meel xun uu ka tuuro looma dilin masaajid shaksi ahlu leh ummadda sharaf iyo qiimo kule muddo dheerna diinta u qaadimeyn ayaa haddana masaajidka loo dhiibay waa sharaf kale waa qiimo kale oo lagu hambalyeynayno xaaji cabdi khayr badan allaha siiyo rumahaantii waxaa weeye xaafadani waa xaafad nasiib badan gaar ahaan degmada kaaraan waa degmo nasiib badan oo uu ku soo biiray masaajidka bilicda masaajidkan haddana waxyaalaha miisaadkiisa iyo runtii ahliyadiisa tusinaya iyo sharaftiisaba waxaa ka mid ah maraatib ayaa masaajidka loo yeelay goobo ganacsi ah masaajidka loo tuursan maayo masaajidda qaar waxaanu aragnay markii la dhiso korontada wariyaha kulshida dhiibahayo korontada masaajid wariyaha biyaha ka bixinaya masaajid ya oo masaajidkii maaragtaay shacabkii iyo ummaddii inta yacni cimaamad ama go' lala dhex maro bulshadii la leeyahay war go-aa ku soo dida biyihii masaajidkaan go-ay masaajidka korontadiisaan ku leeyahay masaajidkan looma tuugsan doono cidna waxba looga weydiin doono maraafidaa loo yeelay marka xaajiga runtii xikmadda ilaahay uu siiyey xaaji cabdi ayay ka mid tahay yacni cidna loo bari maayo maraafidu masaajidku uu iska leeyahay marka waxaan rajaynaynaa masaajidkani inuu noqdo mimbar ka mida manaabirta dacwada iyo diinta laga xargo ayuu noqon doonaa sheekhana sheekh cabdullaahi oo ilaahay subxaanahu watacaala xubri dheer horena diinta waa ugu fidmeeyey haddana lagu sii fidmeeyo allaha siiye sheekha ummaddana allaha sheekha allah u barakeeyo
الحسين معلم أحمد وحبها معلم وين أو أهل وين قالوا gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo gobolka banaadir oo dugsiyo badan oo qur-aanka ka ficiya gobolka banaadir shabeellada dhexe degmada washir aafadu cumrigiisana ku qaatimaystay isagoo macallin dugsiya gobolka shabeellada hoose degmada aflooye meel oo hadda uu ku duuban yahay la yidhaahdo aalumaalo macalimkaasaa loogu magac daray macallin axmed macallin dugsi qur-aan waqtigiisa iyo cumrigiisa u waqfay buu ahaa oo waqtigiisa ku bixiyey inuu juz qur-aanka u khidmeeyo xawaalata inuu qur-aan buu ahaa ilaahay naxariistiisana allah ka waari allah ka waraabiyo masaajidku degmada kaalan buu ku yaalaa xaafadda wajaar meeshaan waxay ay ahaan jirtay yayna kaaga sheegtay waxay culamadii hore baa noo sheegtay masjidku wuxuu ku fadhiyaa dhul cadarkiisu yahay afar iyo labaatan ku dhuftay afar iyo labaatan ayuu ka kooban yahay dhismihiisu waa saddex biyaano saddex dabaq waaye masjidku wuxuu leeyahay qeybo ganacsi oo asaga uu leeyahay masjidku uu leeyahay imaamiga saaran iyo abaartamentiyaal oo faruq uu leeyahay imaamiga saaran masjidku qaybihiisa kala duwan dabaryadiisa kala duwan dhammaan waa wal mukayfaad heerarkiisa iyo mukayfaad uu leeyahay oo ku shaqaynaya soolar iyo koronto ku shaqaynaya oo maalintiina soolarka oo ku shaqaynaa habeenkiina korontada oo ku shaqayn doonaa diyaarada masjidku dhagaxdhigiisa iyo nadaamintiisa markii dhagax dhigayo waxaa loo dhagax dhigay shiiqayna sheekh aasim sheekh cabdi oo cumar maantuna qorshaha oo ahaa muddabil ka hor aan ku fikirayay masjidka furitaankiisu ma inay furaan sheegaana sheekh qaasim sheekh cabdilahu cumar iyo sheegaana sheekh ismaan xidig allahu naxariistee baan qorshaynaynay inuu masjidku furitaankiisu ay lahaadaan alla ya raxman sheegaana sheekh ismaan xidig ilaahay uma kasii waxaan leenahay jannatu firdows alla hageeyo ilaahay anaguna maaragtay adduunigiisana allah dhaafo anagana ku cilmigiisa ku intifaaca allah naga dhigo maxaa jira sheekh ismaan culummada beledkan khaasatan culummada degmadan kaaraan ayuu ugu horeeyey khayr allah siiyo sheedana sheekh xasan shacabdine isaguna tacsiida wuxuu aaday degmada waxdale waxaan sarafeynaynaa inuu khadka haddii aan yidhaahdo kelimaadkiisa ku aadan masjidka iyo furitaankiisa oo fadhiin doonaa haddii aan yidhaahdo xafladayna anagoo hore usii wadanayna culummo badan oo ka mid ah markii ay arkeen culummadu sidaa hore lakuu sheegnaba ayagaa isu maaragtaya haddii qaarkood ay hadlaan qaarka kalena way ku darteen in badan khayr badan allah idin siiyo waxaan kelimada sii haynaa marka maadaama culummada jilbaweyntiina oo mashaa'irlayna waa weyneed marka waxaan ugu soo dhawaynaynaa mashaa'irlayna aan leenahay dhallinyarada oo shiikhayna sheekh abuukar xasan maalin ugu horeeyo waxaan leenahay sheekh abuukar cumrigiisa allah loo dheereeyo waana ugu waxaan leenahay
macali axmed jaamici bartashaas kala duwan dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waa ilaahay mahaddiisa inaad maanta goobjoog ka ahaado furitaanka masjidka macali axmed oo aan dhagaxdhigiisana aan goobjoog ka ahaa waqtana la joogo dhowr bilood ka hor maantana furitaankiisa ilaahay isiiyo nasiib inaan goobjoog ka ahaado runtii ilaahay mahaddiis waaye hadalladii ku habboonaa furitaanka masaajidka waxaa sheegay culammadii igu horraysay waxaa wixii ka dhima ku dari doono culammada iga dambayso keliya waxaan rabaa inaan aniga wixii igaga aadanaa mar haddii laga soo kacsho inaan bal laba ere ka dhaho muhiimadda oo leeyahay masaajidkaas waxaan ogsoonnahay dalka soomaaliya burburkii dagaaladii sukeeyey ee burburiyey ee dalkii dowladda ka dhisneed sababay dagaalo fara badan iyo dalka dhacaan waxaa dhaawac gaadhay dhammaan ummadda soomaaliyeed hadday ahaalan iimaankooda hadday ahaalan qalbigooda waxaa gaadhay dhaawac aad u weyn waxaad moodaa in meelo badan ay xaaraanta xalaan naqatay xalaash xaaraan naqatay dadkii wanaag ka shaqeeyeen aad u yaraadeen maantuna ay badatay waxaasoo dhanna waxaa sabab u ahaa dadkii oo dhaawac gaartay imaamkooda iyo qalbigooda marka dhismaha masaajidkan wuxuu runtii gacanta geysan doonaa soo celista ama dhisida dadka imaamkooda iyo qalbigooda maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed runtii dowladda ka hor ama xorriyadda ka horba waxay ummadda laga laga hoggaamin jiray oo isaga xirmeen diinta iyo dhaqanka marka in maanta masaajidkan la dhiso iyo masaajidda kalebo waxay calaamad u yihiin in dadkii dib loo soo celinaayo caqiidadoodii iyo iimaankooda dib loo dhisaa balse waxaa muhiim ah in dadku ay fahmaan intaa ayna ku soo raadsadaan caawinaad dhinaca qalbiga iyo diinta sidii mataqaanaa dib loogu soo celin lahaa jaceylkoodii saaminaaddoodii isogolaanshahooda masaajidkan runtii ajcalka ajir xasan allah ka siiye waxyaabaha uu mid umiya masaajid kale ama qaarkood oo kala mid ah waxay tahay inuu leeyahay dugsiyo wax lagu barto oo dhinaca haweenka ah iyo dhinaca ragga ah runtiina masaajidada cibaado keliya oo salaad loogu yimaadeen in wax laga bartana aada muhiim u tahay marka fursaddaasne fursad oo masaajidkan abuuray waxaa jacalka ugu talagalay jameecada masaajidka kusoo dugan doonto inay ka faa'iidaystaan waxna ka bartaan culammada u waaweyn sida sheekh cabdicalmadoob iyo inta la mid ahba ay mataqaanaa ay ka dirin doonaan duluus waa fursad aad iyo aad qaali u ah runtiina waxaa jacalka ilaah tawfiiq waafajiye waxaan leeyahay jaxsaad allah ka sii tahay runtii hadalkayga maraba inaan sii badiyo muhiimadda waxay ay tahay keliya inaan isku hambalyeeno isku ducayno islamarkaana aanu isku sheegno sidaa ugu faa'iidaysan lahayd raadkan ilaahayna waafajiyey annagoo ah dadkii dee jameecadii masaajidkan amaba dad muslimiin ah ilaahay dadkiina aan isku sii jeclaano dadkiina isku cafiyaan diinta xaggeeda aad loo xoojiyo runtii aaday u soo kabanooyaan culamooyinkii almaadiinkii dadkan jikada u ahaa ee dadku waxbari jiray amaba dadku isku haayay ee oolahoodii aad ay usoo xoogaysanooyaan waxaana gacan laga geysto asalaamu calaykum wuxuu yidhi man banaa lillahi masjidan ninka ilaahay daraadii masaajid u dhis waa lillahi ilaahay daraadii ninka masaajid u dhis kolka xoolaha lagu dhisayna xoolaha xalaal inay ahaadaan aan rabaa ilaahay daraadii u dhisa bana allahu lahu beytan fi ljanna ilaahay jannada guri u dhisaa marka xadiidka waxaa laga qaadanaa ninka ilaahay daraaddiisa masaajid u dhiso xoolo xalaalay ku dhiso alla daraaddiisa u dhiso macnaha isu dhus iyo halgaa maqlay halgaa sheega aan aheen ilaahay jannada guri u dhisaa macnaheedu waxaa waye ninkaas ahlu janno waay jannada dhexdeeda guri loogu dhisay marka janno inuu gelaayo iyo xadiidku uu ku cadyahay uu nas uu ku yahay waa ku cadyahay ilaahay daraaddi markii masaajid u dhiso taasoo marka masaajiddii rasuulkeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi wuxuu faray masaajid in la dhisa fi duuri daaryaalaha dhexdooda masaajid lagu dhiso sida maanta da aysan qaarkood dadda bannaanka masaajid ku dhisaayo meel dadba aan joogin ee masaajid ay ku dhisaayo ee ku dukanaya masaajidka waa balolaa la yidhi wixii kor ku saarnaay saxfiga iyo jidaankiisa waa balolaa masaajidka waxaa nabigu uu faray inuu fi duuri daaryaal dhexdooda lagu dhiso wa an tunadafa in nadiifiyo وتطيبها لقيبه العرفي مساجد كرمنا الأرضية وتقيبه العرفي وجبتهم حاجر الأمر مثلا حاجر قادرين وكلا وحاجر عبد الله المجمل يقول أبو حيب المجمل اللي مسجد في النبوي يعرفين جرين معناه وعرفه يكشير جرين masaajid in la dhiifeyo la carfiyo wax loo baahan yahay tan kale tan qur-aanka baa noo sheegay taas fii buyuutin ajnaanah an turfaca wiilkara fi asmihu yusabbixu fiha bilgudi walaasaari رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصار. ولي إلهي إدبي واية إلهي وأمر إلا كوريالا مساجد إلا كوريالا معناها هل الزينة ما معنا زخرف ما إلا الزينة ما لكن إلا الذي في الشرف العرس إلهي يسكي سلوة حسان صباح القلب صباحيان يقرب ياكل حقوق اسم ساعه لك ولا تؤمن تجار ولا بيع عند الله قناع السلع كان مشغول اليه للسوداني سرادي هذا كارثي برشيد اهل مشغولين يخافون يوما تقلبوا فيه الابصار قلوب الابصار ما عليك بقايا قلبك قد قدوماي عرفك قد قدوماي marka masaajidii in la dhaamaya loo baahan yahay alaabkiisa in wax xitaa bannaanka loo bixin ninka adii ahay abu saalax samaan dhahay uu sheegay xadiid abu daawuud soo qoray masaajidii hore waxaa yaal yaal qaruur waxaa yaal dhagax ayaa yaal dhagax haddii masaajidka laga bixiye oo waxay ku weydiiseen waxay ku waxay ku weydiinaysaa maxaa lii bixiyay masaajidka laga bixiye marka masjidka inay alaabihiisa laga bixiye sida kutaadihiisa oo kale in la qaada bannaanka loo qaatay mamnuuc waay ma banaana alaamta in la qaada la bixiye mamnuuc waay وعكر وضع مسوق قابلها مساجد زمن كان لك وضع بطن لك وضع بطن سومالي سيد أبي هاي وقت هربا هيك ما يقو الشافعي هي يقاني ماذا في عم شافعي هاسي معنى هذا ما ها ماذا يبدأ كان بعض العلماء أنا حنفي لمذهب جبتوا المالكي واجب كان أنا أقول الواجب الشافعي مذهب جبتوا soomaalida shaaficiyada yaqaanaa kulligood waa wanaagsan yihiin kal khalqati lmufraqati laa yadulaina darafaaya wareeg oo qaalab lagu shubay oo darafeenkeeda ama ka sayni waay meesha af ay meel dhalay ama ka sayni macnaha waxaa aymida afartee mutana waxaa xalqada mufraqada waxaa ajzaadooda ajzaada xalqadaas mutanaasibo waa isku misboomaysaa aymida afartee ayagan oo isku munaasib ee waay بعضهم بعض كلا شيخ ويجيب إمام شافعي شيخ أبو حشاف وإيه إمام مالك إمام أحمد حشاف إمام شافعي مركو في عام خلاف قاعد يصير لا يعلم المسجد كان تتكو ماموراي إمام يالك نقراي ماذا في الشافعي أي قوة هذه الرب هنا بوق عند هذه الرب لكن دي بوق نوجي لأنين كلاوة هذه نكاس اسكي إيمانه madhab oo kala keenaya madaahib kale hataa waxaan heeraa yaa la keenaa maanta madaahib kale waxaan heer afartan henaal yaa la keenaya sidii matalan oo matalan madhab iyo ibnu taymiya oo kale ibnu qayim arrintaasaa laga shaqayna taasna markaas aadaan sawiraan masjidkana marka nasiib u lahaayo ruqdooyinkana naftooda nasiib ay ka leeyihiin shaacirku wuxuu yihi walamaa nadabtu ila albiqaa'i markii buqdooyinka wajadtuha ashqaa وتسعد كما تش... كما وجدتها تسعد وتشقى كما تسعد الرجال ساس اوكل بيت غير ما هي مركي وعيدنا عندي وحن كو اركي اني نسيب قار بود خصو كنيه قار اما كنت قار نسيب عند المسجد الى قرايا قار ونسيب كنيه لو حين قرايا بيوت الدعاره ليش هداي مفر هي دار السينا ما يهد سلام يهد ما الحمد لله مسجد الهي قيامه في عمرو oo lagu dukanaya muslimiinta lagu dukanaya meel loo baahan yahay oo ku yaalna waa laga yahay marka waxaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waaye dadkay dhaysana allaha ka abaalmariya
والبخار بعضهم خيرا الله الا صدق والمعروف والمعروف لو قال يقول لي وأربع مساجين قوي وأشر بلد صوبيان وماشي يوم الواحد وقوي وقوي وقوي بس ويسلم الله barnaamijka wareega wararka ayaa aada wila dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan shirka culimada soomaaliyeed ayaa weli wuxuu ka socdaa magaalada muqdisho waxauna maanta galay shirkan maalintiisii saddexaad culimo soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa isaga yimid ayaa shirkani ka qeybgalaya culimada soomaaliyeed waxay marka hore ka tacsiiyeen weerarkii dilka ahaa ama dilkii lagula dilay allahu naxariistay ismaaciil haniya wax maas hogaan u ahaa waxaana sidoo kale shirka maanta diiradda lagu saaray arrimo ay kamid yihiin arabtirka waxa ay ugu yeeraan argagixisada ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin iyo sidoo kale culimo soomaaliyeed waxaa sidoo kale culimmada qaar dhex martay dood adag oo ay kaga doodayeen arrimaha diinta
wax la dhahay salafiyo oon suufiye la midoobeyn amba suufiye aan salafiye la midoobi karin ma jirto biidni illaahi tacaala calaa safin waaxid وعلى كلمة واحدة ما أنت مركب ملا مذوبي كرنا سلفية داتين زي سوفي ولا مذوبي يسين سوفي مسلمين واي نك آمن سن سوفي قال واينا هذا هو تكفير نك آمن سن سلفية قال أهنا أصلا هو تكفير
إذا خلاف صنبا اتحاد إصلاح الصوفية قادرية أحمدية horta iyaga ha ku midoobaan hal meel oo dariiqada uu aaminsan yahay ha haysto laakiin marka laga hadlayo arrimaha soomaaliyeed waa inay hal noqdaan
allahu fiig adoo tiri waaye muslimiinta ma midoobi karaan waajibku waaye salafiyada iyo suufiyada kuwii u horeeyaan inay midoobaan waajib sharciya waaye wax la dhahay salafiyo oon suufiye la midoobeyn amba suufiye aan salafiye la midoobi karin ma jirto muslimiin soo maaha ilaahay wuxuu le wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tufariquu inay midoobaan waaye waana waajib ilaahay saaray amarkaas hadday dayacaan amaama allaahi mas-uuluun dadka aaminsan qofka aan itijaahaas haddaadan noqonin keliya itijaaha kale lamana qaday kartid lamana quraaco kartid lamana dukan kartid taas waa gaalaysiin muslimiinta qaarkood qaarka kale gaalaysiisa mana bannaana salaad waa isla dukanna duhurka madaxweyne haddoo noqdo nin maanta qaadiriye ah daacadiisaa ku waajibaysa haddoo nin salafiya noqdona daacadiisaa ku waajibaysa waxaa marka way midoobi karaan inay midoobaanaana waajib maxaa laga midooba waxaa laga diintii nebi maxameda lagu midoobaya see loo midoobaa siday u midoobeen saxaabadii iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciinka diinkooda xalaasha ahay oo naga dhexeeya oon isla ogolnahay aa noo yaalla marka kuwuu yidhi khayrulquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum aimatulislaam shuruuxdooda iyo culimmadooda iyo culumtooda yaana dhex taal marka in la heshii waayo akhlaaq iyo dabeecado dadku leeyihiin ay diinka dhigayaan waay maahana waa la heshiin karaa ama mas'alo ani salafiyaan ahay sheekh suufi mas'alo ma ku khilaafi kara waa ku khilaafi kara asna ma igu khilaafi kara waa igu khilaafi kara lakin waxaan la khilaafi karin mas'aladu waa inay noqoto usuushii islaamka kitaabka iyo sunnadii iyo ijmaacii muslimiinta inaan la isku khilaafinaan rabnaa oon meesha isku dabakacnaana la rabaa haddii mas'alo khilaafiya ay ka timaad ayadana waxaa la rabaa adabulxiwaar marka ninkii iiraan maanta marka ma la midoobi karnaa salafiya haddaad tihiin say suufiya ula midoobaysiin suufiya muslimiin waaye ninka aaminsan suufiya gaalo waayana hadda waa takfiir ninka aaminsan salafiyaha gaalo ahna asna waa takfiir marka waxaan rabnaa dad muslimiina inay wada yihiin ahlu qiblo yihiin ninka qirsan ahlu qibluhu way midoobi karaan bal waajibkaas waaye marka ninka waajibka iska diido amarka ilaahay caasinaaya oo aayaddaas dhees wactasimu bixablillahi jamiica walaa tafaraquu amarkaas khilaafaayo asagaa laga rabaa nabiga masaa'ilaa laa jiro masaa'il khilaafiyahaa jirayso horteenay jiri jirtay gadaashaynay jiri doontaa waxaa la rabaa kayfa natacaayash maca haadihi almasaa'il adabka iyo khuluqi iyo edabta islaamka layskula noolaana waxaa la rabaa biduuni tanaabusi bilalqaab inaan la caynin walaalka muslimka magacuuna isu aqooninna lagu wicin waxyaaba dadka kala fogeynaya waxaa ka mid ah hadallada badii ah lacnadda takfiirinta aflagaadada waxaas diinta islaamka ka mid maaha nin dad lacnadaya muslimiina amba takfiirinaya muslimiin amba caynaya muslimiin haddaa aragto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam edabtiisii ma aha nebi maxamed waxaa la yidhi ma ahayn badi ma ahayn faaxish mid hadal xun mid af xun mid dadka caaya ma ahayn calayhi salaatu lacaanna ma ahayn marka marka shirka waa ku madaysan yahay waa kan shiiqi shiiqi qaadiriyada ugu weynaayo guddoomiyaha shirkana eh waa kan dhinacayga taagan maaha mujaamalo hadalkaas waxaan rabnaa ayi mas'ala oo ugu khilaafo amba aan ku khilaafo waxaa ilaahay leeyahay wama- wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah waxaa kitaabkii ilaahay iyo sunnadiiana dhex taalo bas edabtiyaa la rabaa in kitaabihii loo noqdaa la rabaa social mediaha qabiiladan ku nacna isku caynaayo culummaduna in isku cayso looma baahna in laisku aflagaadeeyana maaha masale khilaafiyana culummo weligood khilaaf kama dhammaado xataa mu'miniinta waxaa ka mid a marka jannada la tago kuwa la dhihay wanasacnaa maa fii suduurihim min qillin waxbaa jirjira caaisha markay dhimanaysa waxay ku tihi ala dhahay qad kaana baynana fiima yakuunu bayna adaraa'ir haweenka kale qaarkood wixii naaga leesla qaban laga dhex- ka dhexeeyaa naga dhexeeye aan iscafino culimmadu waxaa la rabaa inay iscafiyaan inay masaa'isha diiniga oo ilaahay ugu taqarrubayaan qof walba inuu iska ta'siiliyo waajib saaran waa quwad quwad oo waddankay quwad u tahay iyo awood handadaadaha socda oo dhan iyo faragelinta cadowga iyo damca shisheeyaha oo dhanna wax hor istaagi kara hor istaagi jirayna culimmadu waa walow aan taariikhda culimmada la qorinoo dad kale oo sekreteeradii talyaaniga iyo ingiriiska ahay madax nala kaga dhigo culimmadii soo jihaaday nala ku inkiray su-aashaas ayaa rabaa inaan ku gudbayo maxay tahay waajibka culummada ka saaran inay midoobaan culummada laftirkooda
culammada waa awoodda il- ilaahay uu siiyey ee dadkan diinka inay ku hogaamiyeyso uu ilaahay u fahamsiiyey fiqiga iyo iyo culumta ilaahay xambaarsiiyey ayagaa ugu mudan inay midoobaan ayagaa ugu mudan inay midoobaan bulshadana ay midnimada u horkacaan waana waxa jalsada iyo shirweynaha loo qabtay inay muujiyaan dabcanna si dhabahay u dhacday inaan inta la inta wada fadhiisanno aan qaadanno waxaan isku waafaqsannahayaa boqol jeer ka badan waxa la isku khilaafsan yahay Een, wixii ugu waaweynaa oo waajibaadka ahana waa isku khilaafsan waa waa isku waafaqsannahayba hal qiblaan u dukannaa hal nabiyaan leennahay hal kitaabaan wada leennahay aaraa'da fiqiga ah oo aan ku kala duwannahayna waxaan isla qaadannay waxaan u baahan doonnaa xiwaaraad iyo munaaqashaad iyo waxa lagu xalleeya iyo aadaab iyo aadaab loo marto aadaab loo maro waxaana dalku loo samayn doonaaba een, f- majlis arrintaas ka tak laga takwiinanayo oo maarayn doona sidii loo sii wada noolaan lahaa laakiin annaga waxaan ogsoonnahay oon ka turjumaynaa inay waajib tahay midnimadeenna muqadas ay tahay iyadii aan qaadannay aanan ka dhabaynaynaa biidni illaahi albaari waxaana u rajaynaynaa qof kasta oo dhi- oo dhinac ka taaganna inuu safka soo raaci doono sababtoo ah nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaykum biljamaaca calaykum biljamaaca imaamu abi xaniifa isagoo caalimkii ummaddan ahaa oo fiqigii ninka ugu horreeyey oo oo loo qaadanaya ahaa tilmiidkiisa imaamu maaliga aaraa'da ku khilaafay haddana jalaaladiisii iyo sheekhnimadiisii iyo wuu ictiraafsanaa imaamu maalik imaam- imaamu shaaficiyaa sidoo kale ka fikir duwanaaday oo madhab kh- la yeeshay haddana sheikhiisiiyuu ahaa imaamu shaafici waxaa sidoo kale ka- madhab ka yeeshay imaamu axmed bin xambal siday u wada noolaan jireen isugu ixtiraami jireen haddana u wada noolayn jireen diinka meel ugu wada khidmayn jireen waxaan qaadanay biidni illaahi tacaala calaa safin waaxid وعلى كلمة واحدة إن البلشاة الصومالية كعلماء هان أنكو أنكو مثلنا هذه إلهي وجزاكم الله خيرا أحسنتم أحسنتم الرحمن الرحيم shirkan horta maanta waa maalintii saddexaad anigu axmed haan waxaan ka imiday stateka oo eh, united states of america aan ka imiday meel la yidhaahdo state of minnesota Eh, ugu yaraan waxaan cirka ku soo jiray labaatan iyo afar saac intaas waxaan usoo baxay eh, muhiimadda shirka uu leeyahay muhiimadda shirka uu leeyahay intii waa laga hadlay culimmaduna waa ka hadleen waxaa raba horta culimmada awal shay anigu waxaan soo jeedin lahaa culimmada waxay u iidaha khilaafsanba itixaad islaax suufiya qaadiriya axmediya horta iyaga ha ku midoobaan hal meel oo dariiqada u aaminsan yahay ha haysto laakiin marka laga hadlayo arrimaha soomaaliyeed waa inay hal naqdaan kow lamo gabdhaha maanta waa la arkay muhiimad ay leeyihiin xafiiska la furaayo oo maj- majlisul culamaa ah in gabdhaha xafiis weyn laga siiyo maxaa jira dalkan waxaaba xali kara gabdhaha kaliyaa ku filanba wadaadada waa la ogaaday ragga waa la ogaaday waxaa la rabaa marka gabdhaha in qayb weyn la siiyaa la rabaa midda kale meesha mujtamacu ka halaawo waxaa waa guryaha guriga dadka laga soo dhiso kabacdi ha ismaadiino suuq ha yimaadiino iyagoo tawfiiqa laakiin dad shalay nima waxau dhahay cuntada waxaa macaysa cusbo haddii cusbada has- af- fasaado saa wax la yeelaha waayo mogta hadda haddii culummadii ay iyadu iskhilaafsan tahay ay u kala baxdo ee, gurub gurub iyo mataqaanaa intaasoo mataqaan firqo waa wax iscaha male tilaanigu waxuu ku maahmaahaa una ma eh, tu- eh, una maano laaba la aaltaro tuuti duwa lafaa- laaban lafaaja gacanu gacmay dhaqda laakiin laba hadii lasoo wejigay dhaqan wabilahi tawfiiq aniga magacayga waxaa leeyahay axmed cali cunsa
horta waddanka sweden eh, oon muddo dheer joogay eh, waa sanadii koowaad oon imaado oo layga marti qaaday maasha allah aad iyo aad kelimaad u wanaagsan oo bulshada anfacaya oo xagga qoyska ah xagga amniga ah xagga caafimaadka ah xagga tacliimta ah xagga horumarinta ah xagga tacaawunka ah xagga maaragtay waxa weeye wuxdada iyo kalayoobidda ciwaanka dhammuba uu yahay ummaddu inay ummad midan noqoto oy ka gudubto waxyaabaha dhibaatooyinka iyo mushkilaadka iyo khilaafaadka iyo isjiijiidka oy u gudubto umma ilaa hal magac ilaah uu yahay huwa samaakum almuslimiin maadaama ilaahay ummad hal muslima naga dhigay soomaali ah hal nabi leh isku arkaana isku usuula haddana waxyaabaha culummadu inay xalliyaan oo ay dadka u soo celiyaan majica saxda ah sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam qof walba ma fasiri karo ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun oo ay u caddeeyaan masalo walba qofkii masalo ka jiran qofkii cuqdad kala qaba qofkii qabyaalad qaba laga waaniyo qofkii xanuunsan maaragtay xanuunka ilaahay looga baryo inuu ilaahay ka xaafimaadiyo qofkii dhibaato loo kaalmayo waxaan u arkaa shay aad u wanaagsan waan ku faraxsanahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay nagala kulmiyo natiijooyin aad u wanaagsan iyo horumar wanaagsan iyo mid kasii wanaagsan raggiina wariyaalka ah oo hadda hadalka adduunka dhan ku baahina inta kaliya ma aha malaayiin baa life u fiirsanaysa na waxaan idin leeyahay allah idin barakeeyo waxaad idiin arrin diina inay tana ku talagala baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu oo culimmada soomaaliyeed inuu soo gaarsiiyo heer ee ummadda ee soomaaliyeed wixii maslaxadooda ay ku jidho ee diin ahaan iyo dad ahaan iyo dowlad ahaanbaba inay culimmadu ka wada shaqeeyaan oo meel uga soo wada jeensadaan wixii ummadda dhib ku hayaan inay meel uga soo wada jeensadaan heerkaa culimmadu inay soo gaaraan ay ku wada shaqeeyaan ayaan filayaa inuu ka soo baxo sidaa daraaddeed ayuu shirku faa'iido ku yeelanaya بسم الله الرحمن الرحيم آه، sida ee, aniguna oo arko dad badan ay u arkaan soomaaliya dhibaatada haysataa ilaa waagii dowladnimada soomaaliya ay- ay- ay- ay- ay ka bilaabatay waxa weeye siyaasiyiinta weliba intii burburkii dambe uu dhacay soddon iyo dhowrkaa sano soomaaliya waxay isugu imaan la'dahay waa siyaasiyiin raba nin walba danta uu leeyahay kursiga uu ku fadhiyo inuu ku gaaro maantaba ha ugu sii daraatee marka ee, dhibaatada sooma dhinacyo badan ha ka timaado dad badan eed ha ku lahaadeen laakiin number one waxa ah raqmo waaxid waa siyaasiyiinta hadday iyagu heshiiyaan oo ay wax ku heshiiyaan iyagoo ummadda u danaynaya shacab khilaafi lahaa ma jireen culimo khilaafi lahaa ma jidheen cid walba xal baa loo heli lahaa dadku xataa iyagoo iskhilaafsan bay isku wadi lahaayeen laakiin dhibaatada jidhaa waxa siyaasiyiintii oo aan ogolayn inay isu yimaadaan ee dalka xalkiisa inay meel u wajahaan ilaa maanta arrintu ay gaadhayba dalkii bad iyo berriba in la qaato inuu khatar ugu jiro Ee, amaa xalka haddaan u gudbo xalku horta kow siyaasiyiinta waa inay ogolaadaan in xal la gaadho iyaga waa inay ka soo go'daa dowladda laga bilaabo ee tan kale waxaan u arkaa in siyaasiyiintu ogolaadaan in la helo ee, dhinac saddexaad oo culimo ka kooban oo aqoon-yahano ka kooban oo odayaal ka kooban oo dumar xataa ay ku jiraan oo dad daacada ah oo dhexdhexaadiya siyaasiyiinta waxa la isku hayo waraysta hadday dastuur tahay hadday wax kale tahay waraysta dabadeedna ku dhexdhexaadiya xalna ka gaadha ciddii markaa xalka diidana mujtamaca soomaaliyeed loo sheego la yidhaahdo warqole hebla ayaa xalka diiday marka shirkan waxaan aad iyo aad aan uga rajayn inay ka soo baxdo in culimmadu dad ay ka mid yihiin oo daacad ah dowladdu dowladda dhexe laga bilaabay ogolaato iyo maamul galbeedyaduba in maadaama iyagu ay ku fashilmeen ummadda inay isu keenaan dowlad soomaaliyeed inay oo dowlad dhab ah inay hogaamiyaan inay u ogolaadaan jaanib saddexaad oo iyagii heshiisiiya nabina maxamedin wabacad horta ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh shirkan wuxuu noo socdaa maalintii saddexaad isagoo aan rajaynayna insha allahu tacaala inuu noo miro dhali doono anigoo weliba ka socda safar safar dheer aan uga soo tegey oo la yidhaha degmada wasiil aan ka imid guddoomiyaheediina aan ahay maxkamadda insha allahu tacaala shirkaasu muhiimad iyo wuxuu noo leeyahay ahamiyad gaar ah bulshada culimaaudiinka dowladda dhammaan iyo qof kasta oo islaam ah wuxuu noo leeyahay wanaag iyo sharaf iyo qurux buu noo leeyahay
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayay cabdiwahab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayay barnaamij kalnamida intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh habeen wanaagsan